bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha abriil sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiga wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya gaar ahaan magaalada gaarisa ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysane ay weerareen jaamacadda ku taala halkaasi oo ay dhiganayeen arday ka mid a arday soomaaliyeed waxaana wararku qaar ay sheegayaan in weli raggaas ay ka dhex dagaalamayaan gudaha jaamacadda ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee kenya ayaa gaaray halkaasi waxaana la sheegayaa in khasaaraha haatan oo uu marayo hal askari iyo sidoo kale laba qof oo ka mid a ardayda jaamacadda dhiganayso ku dhaawacantay welina lama soo sheegin wax khasaare intaasi ka badan oo u geystay dagaalka ka soconaya gudaha jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ragga jaamacadda weerarka ku qaada ayaa la sheegayaa inay yihiin rag ka tirsan ururka al-shabaab weerarka ayaana ku bilowday bambaanooyin iyo sidoo kale rasaas aad u xoogan taa oo sababtay inay gudaha u dhaadhacaan raggaasi waxaana dagaalka u yahay mid u dhexeeyo ciidamada booliiska iyo raggii goobtaasi weerarka ku qaaday ee gudaha u galay dowladda kenya weli kama hadlin dagaalka saake lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya welina wax warra kama soo bixin laamaha ammaanka ee dowladda lama oga sababaha rasmiga ee ka dambeeya weerarka jaamacaddani lagu qaaday ardayda jaamacadda ayaa la sheegayaa qaarkood inay ka boodeen derbiyada halka kuwo kalena ay isku xireen masjid ku yaala gudaha jaamacaddaasi wixii warar ee kusoo kordha weerarkaasina waxaad kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo wararka naga soo gaaraya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in xiisad aad u xoogan halkaasi ay ka taagan tahay taasoo u dhexaysa ahlusunna wal-jamaaca maleeshiyaad taabacsan iyo sidoo kale kuwa jabuuti ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya qaybtana ka ah ciidamada amisom wararka laga helaya matabaan ayaa waxa ay sheegayaan in haatan wadahadalla ay soconayaan kuwaasoo caga buuran aan ku taagneen waxaana wararku qaar ay sheegayaan in suurtagal ay tahay saacadaha soo aadan halkaasi inuu dagaal ku dhex maro ahlusunna wal-jameeca maleeshiyaadka daacadda u aya halkaasi ku hortaagan kuwa ka socda midowda afrika ee amisom ee dalka jabuuti wararka ayaana sheegaya in weli xal aan laga gaarin wadahadallada labada dhinac u dhexeeyo sarkaal ka tirsan culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca qaybna ka ah maleeshiyaadka ku sugan matabaan oo lagu magacaabo galad maxamed khayre ayaa warbaahinta u sheegay in wadahadalladu ay yihiin kuwa soconayo sidoo kalena ay rajaynayaan in goobihii ay ka yimaadeen markii hore ay fariisimada u aheeday ciidamadani dib ay ugu laabtaan inkastoo aan la ogeyn waxaa xaaladda ugu dambaysa ay ka noqon karto dhanka kale shacabka ku dhaqan degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa walwal ka muujinaya iswarfadhiga labada ciidan ee ahlusunna wal-jamiica maleeshiyaadkeeda iyo sidoo kale ciidamada midowda afrika ee amisom ee ka socda dalkaasi jabuuti kuwaasoo aan la ogeyn waxaa xaaladda ay noqon karto haddii amar lagu siiyo ciidamadaasi inay u dhaqaaqaan dhanka iyo degmada cadaado oo la filaya in saacadaha soo aadan ay gaaraan maadaama uu furmayo shir dib u heshiisiina ama shir maamul samaynta gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyadoona ciidamada jabuuti haatan weli ay wadaan waawaanta ku aadan in xal laga gaaro arrimahaasi mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada matabaan oo asigana warbaahinta la hadlay oo lagu magacaabo cabdi xasan muuse ayaa sheegay in cabsi xoogan ay ka qabaan arrinta ku aadan haddii amar la siiyo ciidamada jabuuti waa sida magaalada meesha la joogo magaalada afkeeda weeye marka waa arrintaas dee baqdinaan ka qabnaana ka shacab ahaan shacabkana waad garanaysaa dhibaato badan oo colaabeed baa kusoo noqnoqday waxaan ka baqaynaa marka haddii xoogo gumaysana isu yimaadeen ciidamadaas amisom oo jabuuti oo walaalaheena inay la yidhaahdo socda qoladaana ay hor istaagaan in meeshaas dhibaata ka dhacaysa meesha lagu dirarayana meel cidlaa ma ahan waa meel shacab joogo marka waxaan jeclaan lahayn arrintaa in dawladdu ay xaaladaas qiimayso oo shacabkaas la barakicin oo aan ciidamadaas jabuuti oo socda oo walaalaheena iyo shacabka aan la isku goynin in farsamo la galo ciidamadaasi inay aan dhibaata meeshaas ka imaan taas baan u baqaynaa ummadda waxgaradkeedii hadda xaaladay ku jireen iyo maamul dhisay dhibaatadaas marka aad baan uga baqaynaa meeshaas in dhibaato ay ka timaado haddii ciidamadiina la celiyo ciidamadii ahlu sunna ay horjoogsadaan qoladaana amar la siiyo la yidhaahdo waa ciidamo milatariya socda oo meeshii aada u socoteen gaara
xaaladda ayaan la ogeyn halka ay ku dambay doonto iyadoona weli ay tahay cabsi taagan arrinta ku aadan dagaalka labada dhinac dhexmari karaa dadka ku dhaqan degmada matabaan qaarkood ayaa la sheegayaa haatan inay muujinayaan ama ay sii qorshaysteen inay isaga barakacaan halkaasi maadaama ay ka baqdin qabaan waxyeello ka soo gaarta dagaal dhexmara labada dhinac ee dowladda ciidamada dowladda jabuuti ee howlgalka midowda afrika qaybta ka ah iyo kuwa maleeshiyaadka ahlu sunna wal jameeca ee ayagu gadoodsanay haatan hor fadhiya ciidamadaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gabar la sheegay in da-deedu ay tahay lix iyo toban jir ilaa iyo toddobiyo toban jir ayaa meydkeeda lasoo dhigay qaybo ka mid a degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayadoo gabadhana la sheegay jirkeeda inaanu ka muuqan wax jirdila ah waxaana la sheegayaa in gabadha lagu dilay ceeji ama maro sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal oo ku dhaqan degmada hilwaa gaarigii nooha ayaa la sheegay in meydka gabadhan lagu soo dhigay qaybo ka mida degmadaasi mana jiro weli wax war oo ka soo baxay maamulka degmada hilwaa ee dowladda federaalka ee soomaaliya mid ka mid a dadka goobjoogayaasha ee ku dhaqan degmadaasi hilwaa oo kortagay gabadha meydkeeda ayaa warbaahinta u sharaxaya waxyaabaha indhihiisu ay qabanayeen ama uu soo arkay
orniyo waa xaafadda horwaay gaar ahaan masjidka cabdig feer iyo inta u dhexeeda warshada isbuunyada mubaarak wadada qiblada ka marta masjidka cabdig feer iyo halka iska soo galaan wadada kasoo baxda warshada isbuunyada mubaarak ayaa gabar oo gabdhaha hadda soo qaan gaaro lix iyo toban jirka ilaa toddobiyo toban jirka camal ah oo meyd ah lasoo dhigay bacdal cisha salaadi markaniyo gabadha gabaraha markaas soo qaan gaartana waa tahay waa meydka maraan soo arkay waxay wadataa maro oo ambreyla ah ay wadataa iyo sarwaal jeemsa ugu jiray madaxeeda waa banaan yahay gabadha maraa lagu ceejiyey dhuunteeda indhiheeda banaanka usoo baxsan yihiin carabkeeda ilkaheeda u qaniinsan tahay wallaahi silaaca ka jira meesha goobta waxaa soo gaaraya ciidamo ka tirsan kuwa degmada iyo ambalaasi iyo waxbaa yimid meesha askar fara badan iyo dadaa imaaday waa ilaa haatan weli meydkii waa yaallaa waa lasoo fiifiirinaa dadku waa soo eegayaan xaaladda dhan waa kacsan tahay jawigeeda maamulka degmada buulaburta ee gobolka hiiraanna waxa uu guulo ka sheegtay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isku dhinacaya maleeshiyaadka al-shabaab oo ka dhacay qayba ka mida deegaano hoos yimaada degmada buulaburta ee gobolkaasi hiiraan oo iyadu ka mid ah deegaanada weli go-doonka ugu jiro ururka al-shabaab tan iyo markii laga saaray taasoo ay ku dhibaataysan yihiin shacab aad u fara badan oo ku dhaqan degmadaasi wararka laga helaya buulaburta waxa ay sheegayaan in goobihii lagu dagaalamay oo ka mid a tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmadaasi gacanta ay ku dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom iyadoona halkaasi gebi ahaanba isaga baxeen ururkii al-shabaab ee qaybta ka ahaa ama ka arriminayay muddooyinkii lasoo dhaafay maamulka degmada waxa ay sheegeen in arrintan ay kaga gol leeyihiin sida laysugu furi lahaa waddooyinka degmada buulaburta ay la wadaagtaa degmooyinka jowhar oo ahaa xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale xarunta magaalada beledweyne oo ah xarunta gobolkaasi hiiraan kaa oo muddooyinkii lasoo dhaafayna hakad ay geliyeen rag ka tirsan al-shabaab al-shabaab ayaa muddo sanadku dhowaada go-doon waxay geeyeen degmada buulaburte taana waxay adkaysay nolosha dadka ku dhaqan degmadaasi kuwaasoo isaga barakacay qaarkood halka kuwa kalena ay weli ku sugan yihiin gudaha magaalada dadka ku dhaqan degmada ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ka dayrinayeen xaaladda nololeed ee ka jirta degmadaasi wararka laga helaya gobolka galgaduudna waxa ay sheegayaan in lagu arkay al-shabaab oo wata gaadiidka dagaalka deegaanada u dhexaysa qariidi iyo sidoo kale deegaanka qariidi oo u dhexeeya degmada deegaanada godindhabe iyo sidoo kale degmada cadaado oo la filaya inuu ka dhaco shirka maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya wararka waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay qorsheynayaan in wadagal ay u sameeyaan ciidamada jabuuti ee ku wajahan degmadaasi inkastoo aan la ogeyn xaaladda waxa ay noqon karto ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ayaa waxaa la sheegayaa in iyagu ay qorsheynayaan maalmaha soo aadan ama saacadaha soo aadan inay gaaraan degmada cadaado walow weli aan xal laga gaarin is-hortaaga ururka ahlusunna wal-jameeca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waanaga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaah iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu